hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo
kulan wacan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenkoo aad ka dhagaysataan warbaahinta isnaay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaarta toddobaadkana barnaamijka waxaan uga hadli doonaa habeenka ku nool kaamaamka barakacyaasha ee magaalada jowhar iyo baahiyaha ay qabaan balse intaan u gudgelin barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
marka laisku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadan waa injineer saki habeenka ku nool kaamaamka barakacayaasha ayaa ah kuwa la kulma dhibaatooyin kala duwan haddaba qaar ka mid ah habeenka barakacayaasha ee ku nool kaamka danwadaag ayaa iiga waramay dhibaatooyinka ay la kulmaan kusoo dhawow warbaahinta isnaa adigoo ku bilaabay magacaaga barnaamijka umuuraha bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah muumina abuukar axmed waxaan ku bilaabayaa barnaamijkan baahida waxaan deganahay gobolka shabeellaha dhexatan jowhar kaamka danwadaag jowhar ayaan deganahay waxaan ka hadlayaa baahidana hayso danwadaag jowhar danwadaag jowhar danta habeenka anaga saacadna hayso waxay tahay kaamka danwadaag jowhar aan deganahay waxaan ku nimid qax waxaan kasoo qaxnay tan maandheere dad baa kasoo qaxay dad ada dagaalahan xaafadaha macnaha ka dhacdhacay oo gobolka shabeellaha dhantan jowhar u dhow ayaan kasoo wada qaxnay waxaan degannahay kaamkaas waxaan danwadaag waxaanu ku noolnahay sida macnaha waxa xume ah meelihii biyaa soo galay meelaan jiwaal ka falana ma hayno ilaahay kuuma darnaadee meelaan macnaha oon adduunya kasoo qabtana ma hayno caruur baan wadanaa xagaayaan ugu do-aa inaan danyarahay oon ku noolahay gobolkaaseeti waxaana ka xamaashtaa sida cows oo kale qaroofeyaan qaataa coosaan aadaa naag baa macnaha i wacanayso dhar baan u soo dhaqaa intaasba waxaa i bari qof iiga soo horeeyey kaamkaaseeti ma aqoonin waan meesha ku dhimanayay raggii meelow ka shaqeeya ma haayo ma nihi agoomaaleyna ma ihi ninkuma qabana ma dhahayo garoob ma ihi balse raggii ilmaha dhalay haddou gobolkii jooga ou ka soo qaxay ou jibaalee ahaa jiray ou beertiisa dacbanayay haddaan beertii ka soo qaxnay gobolkii aan joognay aan ka soo qaxnay ruunkayni aan ka soo tagnay meeshaan aan soo degnay waxaan dhisanay ees eeskaas oo noo lagu ilaaliyo dad isna iska danyar oo cuuriyaan ah oo biriga oos nagu ilaaliyo oos noo fadhiya iridda wixii xun iyo wixii sanna wixii xun oo naga ragdaayo wixii sagna oo noo soo gelinaayo ha ahaatee jibaalkii aan falayna waan kasoo dhaqaaqnay raggii nabiili lahaay ama guriga nagu hayla ama owlaadii arsaaqada sii lahaa ilaaha arsaaqada baxshee waxba iskama haasto meelow ka shaqeeyo malabo annaga baa baxno oo owlaadii maareyntoodii oo u aadno hadda waxaa noogu daran inaan haysanan bac shareec macnaha aan ku gambisano roobkii xagaayaa da-ooya hadda waad u jeediin soomaali weyn inuu xagaay ka da-oohayo wakhtiga waxaan taaganahay een oo sanadkan taagannahay hadda xagaygii meelaan ka galna ma laha waynaaga daran tahay cirween oo waasac haddou yimaado waxaa noo dhisan laba ees ees waxaan ku jirnaa een kii wixii yaraay iyo anagii iyo adoogii eesna waxaan ku aruurinaa caruurtii kale oo rooroonka ahayd meelay ka shaqeeyaanna mala caruurtii marka waxaan u baahannahay een hee-adda oo magaalada johor joogto iyo intii wax noogu aasho oo waxna sii karto inay nagu soo gaaraan meeshaaseeti digsiyaha aan wax ku karsanayno weelasha aan wax ku cunayno waxaa noo soo bixiyey dadka macnaha oo heerjowharka eh oo shalay naaga soo horeeyey meeshaan ayaa noo soo aruuriyeen ma haysano good aan gashano xijaabo sida goonooyin intaasoo dhanba ma haysano marka waxaan rabnaa inaanaa laga soo gaaro waa jirtay een, adiga markaaga hore xaggee kasoo barakacday ana markeega hore waxaan kasoo barakacay maandheere dagaalo ka socdo maandheere ayaan kasoo barakacay muddo saddex bilood ayaan ku noolahay kaamkaaneti waa jirtay een, caruur intee la egaad ku haysataa maasha allah kaamkan waan dhaqanahay aniga qof beriga oo ilaahay weyne waaxidka oo ilaahay weyneyaan ahay sanadkeyga afartan iyo toddoba sanaan jiraa waxaan haastaa toban cunug oo labana iga xijaabatay sideed cunugna i- ii nooshahay meeshaasaana kasoo barakacay kale waxaan u baahannahay goob caafimaad sidaan unahay habeenkii waan foolo karnaa xaamilayaal baa naaga buuxo foolaa qabanayso sida jadeecaa socoto sida hiiqleyaa socoto een, waxaan u baahannahay goob caafimaad isla saacaas cunugii naga bukado een, aan ogulu orodno is gabadhiina macnaha noo umasho oo fool naga qabato aan ola orodno waxaan u baahannahay xabad barista mool e meel aan ka soo qaadna inaanna awoodin aanna haysanin kunshil aan ku soo gadanna inaanna awoodin aanna haysanin marka waxaan codsi naga ee in goob caafimaad nala suubiyo oo noo dhow ama kaamka dhexis hanoolagu suubiyo ama ahan kaamka meel ka baxsan hanoolagu suubiyo meel markaas aan bajaad aan u qaadi karin inaan bajaad hal doolar u baahan tahay qofka markiis mkuu roob da wuxuu ku leeyahay shan doolar isii lix doolar isii qofkaana waa kuu fooshtohaya amba cunug baa tacbaanka ahoo daacuunkaaga dhaco shub imanta ku soo booday meelaan ola orodna oo noo dhow oo naga dheereen aan bajaadna aan macnaha ku- oon awood u hayna inaan ku tagno oo markaas cunugeynii ama qofkaas dad kale aan u suubsano aan mara ku qaadano oon ola orodna oon goobtii caafimaadka aan geysan waan u baahannahay ceel biyihii sidoo kale waxaan ku kaysanaa duudkayna een, hal hay-ad ah hadda noo imaaday waxayna noo suubisay ceel oo laga qodaayo een, dhulkayna ceelkii markaa noola qoday way ku mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan waxaan ku dhaqanaynaa dharka waxaan ku dhaqanaynaa alaabta waxaan ku bilbilinaynaa macnaha meesha hortayn oo busta ilmaha naga soo gaarayso laasin ma cabo karno qaraar weeye qaraarkaaseeti ilmaha haddaa la siiyo waxaan kala yaabaynaa macnaha sida shun biyoodka waxay nin isku yimaado marka waxaan ka codsanaynaa haddana codsi naga e ina nala soo gaaro ceel tubo macnaha farjana camal loo soo jiido farjar inaanaa laga soo jiido oo noola keena meesha aan ku noolnahay sida aan aaga cabno waxaan ku kaysanaa duudkayna waxaan qaadanaa jiirigaan calaa jiirigaan waxaanaa laga iibsadaa kun shilin haddaana awoodin in macnaha jiirigaankii kunkii shilin waa inaan ilmihii oon ku hayno oonlee aan ku hayno aanna sii karin biyihii macnaha hay-addaas ay inoo qorto waxbarashada caruurta waxaan u baahannahay haddana waxbarasho sida eh dugsi diinta boqol iyo toban iyo afarta koow dugsigaas markii macnaha ay wiilasha ay ilmaha ay naaga qalan jibiyaan kadib haddana waxaan u baahannahay iskool cunugaa waa inuu macnaha habeenkii oo iskoolka dhigto laba iyo tobanka maalmeedna saddex joor oo u noqdo diintiisii waa u hagaagaa balse haddii diin aan u waayno iskool aan u waayno wuxuu naga noqonaa cunuga caseeye wiilashu waxay naga noqonayeen caseeye gabdhahan waxay naga noqonaayiin in macnaha aan dirna oon rakac magaalada gal naag dharmaan kuu dhaqaa een gurimaan kuu haaqaa intay naga noqon lahaayeen waxaan u baahannahay caruurtii meeshaas aan ku haysanay aan dhalnay in noolagu keeno sida dugsi diinta noolagu baro iskool noola keeno iskool noola baro intaasna waan u baahannahay baado maadi ismaal waxaan u baahannahay ee, daryeel oo badan aan u baahannahay ceedaada macnaa oo dhowlo qodi oo qareere ceelkiina waa caaweyne haddii oo ceelkii oo ilmaha siin waa ku shubmayeen waxaan u baahannahay inaan oo magaalada soo gaaro oo ceel noola sameeyo waxaan u baahannahay daryeel badan aan u baahannahay waxaan ka soo qaadnay maandheere waxaan u baahannahay daryeel badan waxaan u baahannahay wax ma haysano coosaan u baxa anoo waayeel oo coos guri karin oo coosi waa la kufi lugtaan ay xanuunaysa hadda oo jilibkaan ay xanuunaa alxamdulilah ilaah mahadale ilaahay subxaana watacaala khayraad badan allahna siiyo waxaan u baahanahay meel kastoo lagu joogo in noola daryeelo oo daryeel fiican noola siiyo oo caafimaad ilaaha hale caafimaad la siiyo ilaahayna siiyo kulligayna oo meel la joogo lagu gargaaro gargaar ilaaha lehe oo meel kastaba oo wax kastaba ilaahay subxaana watacaala noo buushaan joogno buushkan wax kuma haysano alaab kuma haysano bac kuma haysano waxaan ku haysano mal ilaahay ilaahay subxaana watacaala ilaah noo sakhiro adduun aakhiro alla noo kaalmeeyo kaalmi ilaahan ka weydiinaynaa in laga soo gaaro aan u baahannahay wax kastaba kabooladaan ka soo qaxnay kaboolaan ka imaanay maandheeraan ka imaanay alxamdulilah halahaan buuska joogo dhanbu meel kastaan ka imaanay dad isku wada jir aan nahay oo meel ka wada kada imaaday waxay noola qabtaa rabnaa bac waa u baahannahay dhar waa u baahannahay wax kastaan u baahannahay in noola daryeela u baahannahay waayeelaan nahay marka ilaahay subxana watacaala ilaahay codsanaynaa meel kasta in nala soo gaaro u baahannahay oo wada jir ah ilka waxa lihi wada jir ah wax ku gooyaa haddii ila kasta meel ku taal wax goynin dhibnee waayo anigoo ee qasiida xaaji mursul maxamed gobolka shabeellaha ee degmada jowhar aruurna haasto wixii dhinteen waa dhinteen todobaha baa ii joogta waxaan waaweynyi waxna yaryara ee alxamdu alshukur rabbilcaalamiin ka codsanaa hayadda sharafta leh ilaahay sharafta u yeelay waxaan ka codsanaa inayse sharaf leh wax nagu baraan aruurtaas wax nagu siyaan hoyin iyo hogaas qash roob hadduu yimaado meel fadhiisana manla una dhomba rafaasagna habeenkii hoofadaan beledkaas iyo hoodan roorana oo kale hadna ha hoorana hiraabta roorana asarkii la roore wal la aamina malla iritiine wal la ooda malla ilbaab malla uduboy gobada banaanka ku odoodoy haana bohoy kaari hayta banaanka bohoy meel fadhida malla biyo waraabana konshidana noo qaada mas farjinaa baxaan ariyon dirsadaan han inqaadayaan hoo kalaakin qada bale adii baxaas adii haqaadaas alxamdu alshukur rabbilcaalamiin may kaloo fadaanee nahnin saara ba nina sii hooyin nina sii hunguro nina sii waldho galanta noo saaro fadaan ana bahooyo beledka gala hiraabta ob waa ka bari ee abay maykin suubiyahe guriga inta i haaq hal dooradan kuu tuuray hal doorada isiyaas higaseede abay hay may suubiyat kaada ariyo indhik kaadaas hadha dhige hatata niifiye ayana hal doorada isiyaas toomaha isiyaas lamaha benjeere saddex benjeere toolam lamado bukeer kan qaaday kaadigan waa iga halaawiye joodrigan boololka qaado yaa ileeyin haqaadadoy ani hashaqaysadoy dhulka hata tire meelooseede ha wareege hoob walaha waa in arinyoo kanagde walaay wado bariyadii intaali iyo walaayaa aamana alxamdu alshukr rabbilcaalamiin fadaane wala isiniin shentan dhisanoo gurinin dhisanoo
ani oo ah qaali xasan yaaquub waxaan rabnaa inaan noola caawiyo inkoo joogna kaamka danwadaag johor waxaan rabnaa inaan noola caawiyo wax noola siiyo baayaah nahayse baayida naala qaado hadda ceelaa noola bilaabo ceelkiina waana qaraar biyihiisa ma cabo karno dharka waa inaan ku dhaqano oo alaabta le kudhadhaqano mala cabo karo haddii ilmihii laiska siiya ilmihii waa shubmaan yihiin waa baxeysmaan yihiin hadda ana garoobaa ahay waa soo qaxay kaamka danwadaag johoraa joowaay ninkii waa isoo furi wax mahaaste maskiinaa ahay meeshii oo wax leesiiyo labada wax bacanjeera delisiy waa iska cunaa waa iska xoogeya ku shaqaystaa jibaalkey iskasoo fashtaa cooskey iskasoo gurtaay waxaan rabnaa inaan noola caabi oo wax noola siiyo inankana ilaahay wax aan iisoo dhiibo caruur intee leegaad ku haysataa kaamkaan caruur waxaa ku haastaa todoba cunug waa haastaa todoba cunug waxaa rabaa inaan wax lee baro oo iskool leegeyo oo dugsi leegeyo waxbarasha lee caabiyo had wax ma ii bartooyihiin guri le ii dhex joogaan anoo maalinkii duurka joor oo iskasoo qaraabanayo iskasoo shaqaysanayo haddii imaad waa inaan orda oo jirgaan qaato oo biyihii doonto biyina ma doono kari rafaadaa jiro biyi rafaad inaan ku keeno waaye anoo maalinkii dhan oo daalan inaan haddana biyi usii ordo dhibay leedahay haddana ilmihii haddii biyi qaraar la siiyo ilmihii waa shub maayihiin wax male isbitaal male meel nuu dhow male meel la geeya male inaan bajaada loowaca bajaajadii lacayaa kaartaa lacagtii mahaasidid wareer cunugii fuuqbaxaskaabaxeysmaa waxaa rabnaa marka inaan noola caabiyo bac mahaasin roob waa imaanaa roob haddii imaado ilmihii waanahay do-aa rafaad iyo rasyaa iskii noolnahay ilaah xaggiisaa wax kasuwoonay inanka xaggiinaa wax niisuwoonay ilaahay inankana wax aniisoo dhiibo waa kaasay waxaa rabnaa inaan noola caabiyo cunukan waxaa kasoo qaxnay tuulada oo iji magaalada dhan waanaa lagu gubi waxaan haasano male jowrasaa saddex muddo saddex biloodaa joogaay anigoo ah faadumo sheekh cabdi aniga naafaan ahay qaf shaqaysan karta ma ihi biraan ku socdaa waa maxaa lahaa wax nooma yaalan alaab nooma taalo waxa raashiin nooma yaalo wax la cunoo dhamma nooma yaalaan qaf oo dadka in la caawiyo u baahanaan nahay tubooyin noogama jiraano ceelka wuxuu naga yahay ceel qaraaroo naga yahay inaa biyaha farajan noo soo gelisiin ayaan u baahan nahay dadka maanta la caawi lahaayaan nahay bacyo ma haysani ilmaha waxbarasho la-aan waa naga haysaa ilmaha waxbarashalaan waa naga haysaa sidoo dugsi qur-aan oo kaleenteed ma haysani oo diini ah maxaa la dhahaa iskool oo kaleenteed haddana waxaan u baahannahay cuniga naga xanuunsado waxaan u baahannahay meel oo goob takhtar ah aan u baahannahay in nagala caabiyo walaalahee soomaali inaa naga caabisiin cuniga naga xanuunsado xataa ma baxsan karno dad oo maanta wax awoodi karo amba baawur awoodi karo qaadan kara manihi bajaajka lacag waaye ma awoodi karno waxaan rabnaa walaalaheen soomaali ah intayna caawinayso inay nasoo fiiriso ee waxbarasho noo samayso oo dan ahaana ceelka wax nooga sii daran ma laha cuntada wax nooga daran ma laha halahaasoo dhan naga caabiya walaalaheen soomaaliya tihiin ilaahay ajriya xasanaad oo lasoo koobi kara allaha niiga siiya idinkan ilaahay wax qayr qabaan iisoo dhiib waa gartay aan adig kan faadum ahaan maadaama aad tahay qof boos ah biyihii ceelka ma een halkan ku yeelina ay yihiin biyo qaraar ah sideed biyo ku hesha Ah, biyaha hooyo dada ii soo qaada iska tuugaa ma awoodi kari inaa oo maxaa la dhahaa biyo soo qaato oo kaamka oo keensado qof naafo oo biro ku socotaa ahay ma awoodi kari inaa oo biyo oo qof oo doodka biyo saaran karta miihi biraan ku socdaa naafaa ahay waxaa rabnaa walaalaheen soomaali inaa naga caawisiin biyaha raashiinka oo kale dadka maxaa la dhahaa, idinka ilaaha u baahannahay idinkaan ii baahannahay dadkana caawi lahayaa tihiin ilaahay ajriya xasanaad lasoo koobi karin allaha niiga siiyo annagana na soo ogaada walaalkii oo meeshii maanta noo jooga idinkaa ah maadaama hadda kaamkan aad ku nooshahay een, dhankii cunooyinka yaa ku keeno yaa kaa garab siiya ma magaalada aasataa ama halkaana waxaa jiro dadkuugu dad oo walaal ahaa maxaa lahaa iska wax- ama ama haddaan u tago kalanteed aan ma- aan iska soo waxeeyaa maanta aan qaf shaqaysan karta miihi dad kale aan iska iska barbaryaha wax isiiyo waxa ilmahaas dabka ugu shubto ilmahana waa wax ilmo yaryar oo waxbarasho oo ii rabaan waaye marka de walaalka iskaga dhex jiraa maana qaf shaqaysan karto miihi qof naafa a ahay oo dad u baahana ahay qof lixdeeda lixaad oo dhammaystira oo shaqaysan karta miihi walaalkan ku dhex noolahay tiri intee la eego caruuraha halkan ku haysataa Ee, shan shan caruura ii joogto aabahoodna aabbahood anaga qaxaa nahay waxaan kasoo bara qaxnay iilji dagaali iyaan soo kusoo qaxnay maanta adooga xataa wax may iska haysto magaalada ma ka seeni barax u qabsano ma naqaano muslimka iska dhex galnaa aana caabiyaa qof oo shaqaysan kartana manihi meel wax ka- wax ka bilaawnana manihi inayna soo taageeraan eena fiiriyaan guud ahaan dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gebgabaynayaa barnaamijka umuulaha habeenka oo aad ka dhegeysaneyseen warbaahintiisna ah todobaadkana barnaamijka waxaan uga hadlaynay habeenka ku nool kaamamka barkacyaasha magaalada johoor iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan intuu socday barnaamijka waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah saare cabdi xuseen dhankii farsamadana waa zaki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mitacinkiisa sida ayuu nabadgeliyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano oo lafdhabar haweenku yeeyo iyo xayin dulqad badan